Barakacayaashan oo ku nool degmada Daynile ee magaalada Muqdisho ayaa xiligan waxaa soo food saartay duruufo dhanka nolosha ah sida biyo la'aan, hoy la'aan iyo raashin la'aan. Qoysaskana u badan haween, carruur iyo odayaal ayaa waxa ay kasoo barakaceen sabibi caan oo leh maadaama ay saameyn ku yeelatay abaaraha ka jira dalka. Qaar ka mid ah qoysaskan ayaa ka warbixiyay duruufaha ay wajahayaan iyaga oo codsaday in gurmad la soo gaaro.
wallaahi nabadaan ku iidnay horta caafimaadaan ku iidnay Een, xanuunku ma iidin laakiin kasta oo xoogaa oo baahi baahi camal waa jirtaa Een, dhaqaalo lama haysto dadka barakaca waaye qof walba meeshii joogta waxaa kasoo kacay saxaabad dhibaataa keentay xamar annaga ma aqoonin waxaan soo baday dhibaato Een, dhibka allaha naga dhaaro xanuunka allaha naga ba'sho hadda aad noo gargaari kartiin idinka naftirkiina ilmahayna aad tihiin Een, owlaadayna aad tihiin haddaad noo gargaari kartiin inaad noo gargaartiin wax noo qabatiin na garab gashiin ilaahay idin garab gala idinkana annagan aad na garab gashiin ood na taakulaysiin waa rabnaa Annaga ma iidinba iid waa iidna horta caafimaadaan ku iidnay laakiin mm, xataa salaad iid dharaan ku dukanna ma aana helin ilmaha iide iska dhaafe annaga waaweyn salaad iid waxaan ku dukanna ma helin meeshaan xoolo lagaa maali ma beer badarka soo go arki maysid dukaan meeshaan aha la tagaa bariis le laga soo qaadaha bariiska haddaad soo qaadata haddaadan haysana ma soo qaadahaysid waxaan ku qancinaynaa inaanan awoodin raalli ahaada gurigiina ii jooga haye oo beriyaan wax idiin samayhaynaa camal ma jirto kastoo beenaa loo sheegaa ilmo lee waaye baahadayna iskugu iidnay ilmaha waa naga dharaaman yihiin dadweynkana waa dharaaman yihiin wax yad noogu jiro ma jirto baaha si xumeed aadna daba joogtaa bishaana saddex waa intii deganahay wax farah nooga haayo ma jirto aruurtuna iidana baaha haysaa habartaba meeshii ku baahata aruur maxaa u yaal beledkaa la galaa meeshii walaalka karoon aa la tagaa magaaladaa la galaa walahaa lasoo tuugsahaa waxaasaa loo keenaa oo loo kariyaa haddii wax lasoo waayina wahii yaroo ilaahay dadka ummadiisa noosoo dhii oo na siiyaan aa la kariyaa haddana walaalo macaanaad tihiin weelkaynaad tihiin waxaan rabnaa inaad sidii degdeg nooga soo gargaartiin oo ilaahay haddii nii soo dhiibo gaajatii u edab daranaa anta ku joognaa una kaada carruurta waa loo soo tuugsahaa makudhahooyo waa loo soo tuugsahaa hadda shala tuugsaa jirnay wixii la keeni kis yaroo bariis ah aa loo kari hala la siiye haddana suwahdaan saasaa loogu siiy haddana haddaa qaraab loo socdaa nag iyo baabaa lagu joogaa hoogayna maxaa qabahaynaa hadda ana anoo fadhiile mi arkoysidooda anoo socdo mi aragta ma soco koro jiribkaa leegu haayaa lugta hoogeedaa leegu haayaa ma soco koro ma hidaali karaa hadal laakiin ilmaha ku baahane kaala tuugsigo iska bax ushaada ku taagsaan ku joognaa aabbahood waa dhante saasaa dhib ku qabnaa ilaahay naxariista jannada idinkana allahna isiiyo ununkana allahna siiyo dhibaatadaasaana haysataa ay ma kasteen ilaahay idinkana wax aniisoo dhiibo ununkana wax allahna siiyo magaalada muqdisho ee caasimada dalkeena soomaaliya ayaa waxaa ku nool qoysas badan oo kasoo barakacay deegaanada hoos yimaada gobolka banaadir kuwaas oo wajahaya duruufo nololeed maadaama xoolihii iyo beerihii ay dhaqan jireen ay ka baabiisay abaaraha ka jira dalka